waxaa suuqyada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle kasii dabargo-aya dalaga cambaha kaasoo bulshada magaalada jowhar ay u isticmaalaan siyaabo kala duwan sida inay u isticmaalaan cabitaan ahaan in laga sameeyo macmacaan iyo in loo isticmaalo khudaar ahaan qaar ka mida ganacsatada iibisa dalaga cambaha ayaa ka warbixiyey waxa sababay dabargo-a ku yimid cambaha cambaha hadda maasha allah magaalada wuu ku yaryahay kolaytabo xamiiraha hadeertaan qaarkiisa wuu ku dambeeyaa awaaraha aawadeedoo hadda la go'ay xilligii hore joor zaa'iduu ku aajira hadeertaan abaarihiisaa badan geedaha sidooda ma dhalin miro dhalkoodaa yartaane kolaytabo magaalada wuu ku yaryahay abaarihiisaa zaa'id naqday hadda waa soo ganacsanay xamiiraha ka soo qaadnay kolaytaba magaalada wuu ku yaryahay anaga hadda waa qabnaa geeda laakiin geedaheena hadda miro dhalkoodaa yaraaday beerahii eberay naqdeen haa rafaad zaa'id ahaa laga maraa ilaan geedkan mirihiisa dheeldheelkuma dhalaayo bilood woo socdaa afar bilood gudaheedana wuu ku miro dhalaa taasaa la sugaa inta badina hadda ceerinkiisay badi ee suuqa la keenaa soomaanaa la gadaa waaba la dhararaaba abaarihiisaawa zaa'id naqdaybo biyaa muqdishaa loo qaadaa gaalkacyaa loo qaadaa beladweynaa loo qaadaa ilaa boosaasaa la geeyaa sidiioo ku miro dhal yaryahay sida abal macnaa hadda firaashkiisa wuu badnaa jiray abal markoo soo bislaada suuqa qashin camalo wuu aali jiray laakiin haddeertaan miraha oo dhalaaya waa miro yar gaabane ma naqdeen ila beerii cusbeyeelka abahadili dhalaabo maxaana la yska dhaafaa wax yar gaaban waa intuu hadda oo dhalaa